inta badan dhallinyarada magaalada jowhar hadda waa kuwa ka shaqeeya fursado ganacsi kuwaas oo iyagu samaysteen islamarkaana ku maareeya noloshooda iyo tan qoyskooda abshir nuur xiirey waxa uu ka mid yahay dhallinyarada waxbarate waxa uu sheegay in muddo ah uu ku mashquulsanaa raadinta shaqooyin kala duwan balse aysan u suurtagelin inuu helo sababo jira awgood hadda waa ganacsado weyn caana ka ah magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hiirshabelle waxa uu ka warbixiyey sida ay ugu suurta gashay inuu ganacsiga uu bilaabo kadib jaamacad markay dhammaatay waxaan isku dayay shaqa abuur inaan sameeyo injineerinkii muddo waan raadiyey waan raadiyey way suurtageli weysay si si dadban in shaqo lagu helo ayaa ii soo baxday kadib waxaan waa waxgarab igu siiyo kadib waxaan hindisay ama aan sameeyey shaqa abuur oo ah ganacsi business kaas oo aan u lahaa hibo yaraanteedii ilaa haddaan ku dhex jiray jaamacadda intaa dhiganayay marka waxaa ii soo baxday in aan ganacsi aan sameeyo aniga u madax bannaanahay taas waxaa iga saacideey wiilasha ila dhashaiyo kadib ganacsigii waan bilaabay alxamdulilah hadda difference weyn aa u dhexeeya markaad ganacsata tahay markaad tahay qof aan shaqo haynin alxamdulilah hadda nafsadeedaan ku maareeyaa waa kan abshir oo mar kale sharaxaya farqiga u dhexeeya marka uu qofku samaysto fursad ganacsi iyo sidoo kale marka uu bannaanka joogo farqi weynaa udhexeeya markaad bannaanka dibad joog aad tahay waxaad u baahan tahay qof roobshaa kaa baxsha marka aad haysidna shaqo ama nafsadaadaad dabaraysaa number one second waxaad dabaraysaa wax waliba kuugu soo wajahan caqabad ah asxaabtaada haddee tahay familka haddee tahay sidaa rabta aad u maamuleysaa sababtoo ah way kala duwaya two difference waaye ganacsiga qaybna waa carwo qaybna waa alaabaha bagaashka sida sakarta bariiska burka saliidda caanaha baastada qaybta carwadana waxaa ka mid ah waad garanaysaan saabuunta saliidda kareemaha barafuunada catarada iyo cabitaanada waxyaabaha qaboob
waxaa jira dhallinyaro badan oo waxbaratay haddana aan awoodin inay fursado samaystaan kuwaasi oo ay ku xeeran yihiin caqabada la xidhiidha dhanka dhaqaalaha ama aanan haysanin garab inkastoo ay jiraan dhallinyaro fara ku tiraysa kuwaasi oo hadda ka shaqeeya qeybaha kala duwan ee maamulka hiirshabeelle